halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ooad si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyadaha geeska afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee v o a somaali com iyo weliba boggeenna facebooka
subax wanaagsan dhammaantiinba waa aroornimo sabti ah bisha julaay ama luuliyana waa kow sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdilcasiis xuseen iyo sahre cabdi axmed
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida soomaaliya oo maanta u dabaaldegaysa konton iyo toddoba guuradii ka soo wareegata markii ay xornimada qaadatay madaxweynaha soomaaliya oo xalay ka hadlay muqdishona waxa uu sheegay in soomaaliya ay isu imaan doonto wadahadaladii somalilan iyo soomaaliyana ay soo celin doonaan
soomaaliya kalama maarato maray tahayna way isu imaan rajadaas iyo halkaas waa inaan ka dhamayno dad soomaaliheena somalilan waxaan u sheegaynaa dhallinyaradooda dumarkooda culummadooda duqaashooda waxaan u sheegaynaa kalama maaranno waa isu imaanaynaa waxaana ballan naga ah inaan soo celino wadahadalladii si ummadda soomaaliyeed ee mar kale u midoobno
qodobada kalean idiin haynana waxaa ka mid a madaxweynaha maamulka galmudug oo v o a u sheegay in maamulkiisu diyaar u yahay inuu wadahadal la galo ururka ahlu sunna waljamaaca in ka badan lixdan qof oo weli lagu la'yahay doon ku qallibantay xeebta libiya waxaan kaloo idiin haynaa miisaaniyadda ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay oo lacago laga jarayo iyo weliba qodobo kale barse marka hore wararkii
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa jimcihii shalay waxa uu caddeeyey in dowladda maraykanku uu ka dhammaaday dulqaadkoodii kuuriyada waqooyi hadalkan waxa uu yidhi madaxweyne trump mar uu kula kulmayey dhiggiisa kuuriyada koonfureed oo uu ku qaabilay aqalkan cad ee dalkan maraykanka gudaha magaaladan washington isagoo kula hadlayay jardiinka aqalka cad ee dalkan maraykanka warbaahinta ayaa oo uu barbar taagnaa hogaamiyaha kuuriyada koonfureed moon jin ayaa waxa uu sheegay madaxweyne donald trump isagoo wacad maray inuuna qaadi doono tallaabo ku habboon uu sheegay inuu kaga jawaabayo pyongyang iyo barnaamijkeeda nukliyerka waa dhammaaday xilligii dulqaadka loo hayay barnaamijka kuuriyada waqooyi ee nukliyerka ayuu yidhi
dowladda maraykanka ayaa ergeygeeda u qaabilsan dagaalka ka dhanka kooxda daacish u dirtay dalka turkiga si uu u qaboojiyo xiisadda cirka isku sii shareeraysa oo xiisadaasina ay ka dhex taagan tahay wadamada xulafada maraykanka laah ee kula ah dagaalka ka dhanka daacish xiisadahan ayaa halis gelinaya inuu fashilmo qorshe la doonaya in kooxda daacish looga qabsado magaalada raqa ee syriya oo ah magaalada ay kooxdaasi caasimada ka dhigatay ergeygan oo lagu magacaabo bret makorg ayaa safarkiisani wuxuu imanayaa isla maalin uun markii madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump uu qadka taleefonka kula hadlay dhiggiisa dalka turkiga dayib ortagan
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan v o a washington soomaaliya ayaa maanta u dabaaldegayso konton iyo toddoba guuradii kasoo wareegatay markii gobolada koonfureed ee xornimada qaateen sidoo kalena ay israaceen labada gobol madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo xalay munaasabad caleemasaar ah oo caleemasaarka amaba munaasabada lagu dabaaldegayo konton iyo toddoba guurada kasoo wareegta xornimada muqdisho lagu qabtay ka hadlay wuxuuna sheegay in soomaaliya ay mar isu imaan doonto wuxuu dhinaca kale sheegay in dowladiisu ay diyaar u tahay in ay dib u bilowdo wadahadaladii u dhexeeyey somalilan iyo soomaaliya warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste
munaasabadan oo lagu qabtay xarunta maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda maamulka gobolka banaadir ururada bulshada rayidka haweenka iyo dhallinyarada magaalada muqdisho waxaana khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isagu soo hadal qaaday somalilan sheegayna in dowladdiisu ay sii wadi doonto wadahadaladii labada dhinac u dhexeeyey farmaajo ayaa sheegay in soomaaliya maray noqotaba midoobi doonto isagoo hadalkaasina tusaale ahaan uga soo qaatay hadal uu horay u jeediyey allaha u naxariiste maxamed xaaji ibraahim cigaal ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya madaxweynena ka soo noqday somalilan maxamed xaaji ibraahim cigaal ra-isul wasaarihii hore ee soomaaliyeed oo hadalkii hadaladii ugu ugu dambeeyey uu yidhi oo ay ka mid ahayd waa duuban tahay soomaaliya kalama maaranto maray tahayna way isu imaan rajadaas iyo hankaas waa inaan ka dhabayno dadka walaalahayna somalilan waxaan u sheegaynaa dhallinyaradooda dumarkooda culummadooda cuqaashooda waxaan u sheegaynaa kalama maaranno waa isu imaanaynaa waxaana ballan naga ah inaan soo celino wadahadalladii si ummadda soomaaliyeed ee mar kale u midowdo madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale ka warbixiyey qiimaha ay leedahay xuska maalinta kowda luulyo oo uu sheegay in halgan adag loo soo maray walaalayaal waxaan u dabaaldegaynaa caawa konton iyo toddoba guuradii markii ay dhalatay jamhuuriyadda soomaaliyeed oo xora kowda luulyo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waxay ahayd dhacdo aada u weyn oo taariikhi ah oo dib loo loogu midoobay ay u midoobeen labada gobol ee soomaaliyeed oo midna ingiriisku gumaysanayay midna talyaaniga waxay ahayd guushii ugu weyneyd ee ummadda soomaaliyeed ee gaarto taas oo xaqiiqiyan ka dhalatay halkan wakti dheer soo socday oo ummad soomaaliyeed oo rag iyo dumar baleh ay naftoodii iyo maalkoodii ay u hureen madaxweynaha soomaaliya ayaa dhanka kala qiray in midhihii ka dhashay xornimada ay ku yimaadeen dayac iyo burbur taasoo sababtay in lagu hungoobo horumarkii ay shacabka soomaaliyeed higsanayeen midhihii halgankaas lagu keenay gobonnimada iyo dowladnimada waxay ahayd in runtii nooga dhacday kadibna dhibaato iyo silic iyo waxyaalihii aan soo marnay oo aan halkan lagu koobi karin yaan mutaysanay heer kasta oo dalku uu soo maray waxay saamaysay qof qoys qoro iyo qaranba way saamaysay hase ahaatee dadaal badan oo la galay caalamkuna gacan lagu siiyey maanta kowda luulyo labada kun iyo toddoba tobanka waxaan joognaa inaan u dabaaldegayno konton iyo toddoba guuradii dalashadii jamhuuriyaddeena ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo curyaamiyey guulaha ay soomaaliya ku taamayso kuwaasoo uu tilmaamay inay ugu horeeyaan argagixisada waxaana uu dhinaca kale muujiyey inay jiraan fursado iyo rajo u bidhaamaysa ummadda oo loo baahan yahay in sida ay tahay looga soo dhalaalo maanta annaga waxaana hortaagan argagixiso waxaana hortaagan abaar waxaana hortaagan kala qoqobnaan waxaana hortaagan oo daciiftay waxaana hortaagan hamigeenii iyo qabkeenii oo hoos u dhacay iyadoo ay intaasina hor taagan tahay iftiinkaasi waxa uu yahay shacabka soomaaliyeed boqol kiiba toddobaatan iyo shan waa dad dhallinyaraha oo ay da-doodu ka yar tahay soddon sano walaalaheenii soo xoreeyey dalkana waxay ahaayeen dad dhallinyara s y lka oo ay ku jiraan lix iyo toban jiro maanta waxaa noo kacay dumar soomaaliyeed waxaa noo kacay culumay dhallinyaro ah maanta ayay dadka soomaaliyeed fursad haystaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka oo dhan iyo dhammaan mas-uuliyiinta halkan fadhido waxaa hortaagan hal su-aal waa inaad ogaataan fursaddan haddii aan uga faa'iideyn weyno ummadda soomaaliyeed in kulligeen ilaahay uuna xisaabin doono haddii aad rabtaan in sharaftii iyo karaamadii ummadda la soo celiyo maanta ayay tahay gebagabadii munaasabadda oo ku beegnayd laba-iyo tobankii saqdii dhexe ayaa aqalka dowladda hoose ee magaalada muqdisho waxaa laga saaray calanka soomaaliya waxaana cirka magaalada muqdisho hareeyey noocyada kala duwan ee buloleerka oo iftiin la yaab lehna ku xardhay hawada sare kuwaasoo ciidamada qalabka sida ay ugu dabaaldegayeen qiimaha maalinta xornimada soomaaliya ee kowda luulyo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena safiirka mareykanka ee soomaaliya stephen schwarts ayaa soomaalida ugu hambeliyey maalinta xornimadooda ee kowda luuliyo ambasador schwarts ayaa sheegay in tan iyo markii uu soomaaliya tegay uu arkay guulo iyo horumar ay soomaalidu ka sameeyeen ka soomaalidu ay helaan ay qaadan doonto dadaal dhab ah oo muddo socon doona una baahan una baahnaan doona taageerada dhammaan soomaalida iyo beesha caalamka wuxuuna safiirku sheegay in horumarkaasi aysan weeqi karin dad iyo kooxo ka faa'iida fudada iyo dembiyada kuwaasoo badanaaba ka baqa sharciga iyo la xisaabtanka
subax wanaagsan mar ee washington ayaad nagala socotaan madaxweynaha maamulka galmudug axmed duceshay uu doonayay inuu ka helo shacabmuujiyay in bilo dhammeyn warqadyada labada dhexe hadba xubnaha magaalageliya kula xiriiray haatan isagoo jooga magaalka ugu horreyntiina waxa uu ka jawaabaya waxaa ku dhaliyay xilligan in ay doonaan maamulkiisa heshiis ahlu sunna
horta waa salaamantahay marka ugu horeysa zahra arrinta ahlusunna horta dad awaaraan nahay oo isku dad nahay weeye dad kala soocan oo kala fogna maahin annaga lafteeda ahlusunnada ka tirsan runtii haddana waxaan rajo weyn ka qabaa insha allahu tacaala inaan maaragtay muddo dhow inaan is aragno ayaan rajo weyn ka qabaa midda kale waxaan rabaa in aan ka heshiino hadda waxaad moodaa xoogaa inaanu kala yaro xiran nahay laakiin aniga waxaan soo jeedinayaa in laisdhex maro si caadi ah la isu tago la wada hadlo markaasna aan rajaynayo in maaragtay wadahadalku si wanaagsan loogu dhammaan doono wixii xisaab iyo maaragtay iyo power sharing iyo waxaasna markaas baanu ka hadli doonaa laakiin waxaan aada ugu kalsoonahay inaanan ku kala tegayn mareer gur meelayaaday joogaan agteeda annagana waxaan joognaa godin labe marka wixii ama soconhayo ciidan ama dad ama waa xoogaa waa waa waa kala maadanaayo laysuma tago ciidanka iyo waxaa markay tahay haddii matalan tuuba laga gasho dhinaca kama soo qaban karno ayaguna sidoo kale marka waxaan rabaa in aan is ognahay oo wixii ciidanaha loo dhexeeyo difaacana laga qaado meesha aan si caadiya isugu tagno dhuusamareeb iyo guriceel markaa iyaguna markay rabaan cadaada iyo gaarxaya meeshay rabaan yimaadaan oo wixii aanaan ka dhigin dad maaragtay weli kala xiran ma doonayno waxaan rabnaa inaan isku furanno iswarsanno isu tagno wada hadallo xaasilkana ilaahay waxaan maaragtay ilaahay ka rajeynayaa inaan si sahlan isu fahmno oo wax isku darsano oo wixii isku darsi iyo xisaabana markaan isu tagno ishor fadhiisano ayaan maaragtay ayaan ka wada hadlaynaa tira iyo wixii ay tahay waxna isku diidi maynaan filayaa saan isleeyahay waa gartay marka waxaa iiga warantaa tan iyo intii adiga lagu doortay madaxweynaha maamulka galmudug ma jirtaa inaa wadahadal la yeelatay ama aa xiriir la samaysay xataa ahlu sunna wax un ay idiin bilowdeen aniga shaksiyan xagga maaragtay qoladan shaakir iyo maaragtay qoladan musamareeb iyo joogaan runtii toos rag dadka waaweyn ismacnaa arag laakiin qolyaha ahlu sunnada oo culumadii iyo awalba maaragtay usoo gurman jiray oo heshiiska la ahaa ama la shaqayn jiray dad badan baanu is aragnay xildhibaano badan oo annaga naga mid ihi way tageen oo way isararkaan laakiin si official ah unofficial mooye si official weli iskumaanaan mana anaan wada hadlin mana anaan wada fadhiisan dowladda federaalka ee dhexe soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha waxay wada wadahadal ahlusunna waljameeca iyo dabcan ayaga dhexdoodii dhinaca maamulka xataa sidii laisu maaragta fahmi lahaa ah bal waxaad iga warantaa marka wadahadalladaasi intay ku dambeeyeen adinka dhankiina se miyiidna ku jirin
annagu intii hore intaan aniga lay dooran bay ahayd dowladda federaalka way isarkeen laakiin annaga iyo ayaga nama iskuma ay kaayayeelin marna arrintiina waxbay isla soo qaadqaadeen runtii waxaan isleenahay xoogaa yaro deg deg bay ahayd waana isfahmi waayeen markii dambe sida aan ogaanay wasiirka arrimaha guduhu sheegay inay xoogaa wada hadaladii ay isku mari waayeen hadda lafteeda waxaan jecelnahay annagu ilaa annagu aan is aragno oo wax isla soo falanqayno dowladda dhexe iyo maxaan ku yahda beesha caalamka waxaasoo dhan inay loo kaadiyaan oo horta annagu aan is aragno wixii aan isku mari weyno ha dhowto ay nagu soo baxaan oo aan ugu laabano haddii kaloo hadda ay nala galaan hadhow meel loola laabto male dhibaata ka imaan karta mo waa garta sidee ayaad marka sidee ayaa marka maamulkaaga caqabad uu ugu noqon karaa haddii ehlusunna waljameeca wax wada hadal iyo heshiis uu idin dhex marin sidee caqabad intee leeg ayay ku tahay maamulkaagaad is leedahay wallahi caqabad weyn weeye caqabad weyn weeye waxaa ka daran caqabada communitigi laftooda meesha ku noolaa oo oogaa maaragtay aada u diiqadaysan abaaraa jira wax walbaa jira dhibaataa jirta horumarintii iyo uma hadli karno ayagu si officiala uma hadli karaan dee ma aha muctaraf moogtahay lama ictiraafsana laakiin annaga hadda lafteeda haddii meesha wax la geynaya iyo haddii markii ay hay-adaha ay nawarsadaan waxaan idhahnaa taga problemka ma jiro haddii waxay ka hor yimaadaan noo soo sheega annagaa la hadlayne annagu waxaan rabnaa wixii horumarina iyo wixii in ay in in aan ma doonayno inaan dadkaiga ka hor istaagno laakiin hadda weli ma ay ma ay iskama aanan hor imaano arrintaa kamaanu heshiin waa garta laakiin inagu dhinaca ayaga haddii aan wax aragno masalan mashaariicdii wax jiraan waa u fasaxnaa waxaan idhahnaa taga hay-adaha Mhm.
waxaad ka qaban kartaan ka qabta Eh, haddana ilaahay waxaan ka rajaynayaa muddo gaaban gudaheedba horta inaan mar inta is hor fadhiisano aan ka wada hadalno arrimaha yaga Waa waxyaalahan hadda ka hadlaye iyo waxyaalo badanna dhamayno rajo fiican baan ka qabaa labadan bilood gudaheeda inaan waxba inay dhammaadaan baan ilaahay ka rajaynaya insha allah madaxweynaha galmudug axmed ducaale gelle xaf ayuu kaasa khadka telefoonka iyo guurmada magaalada nairobi asagoo ku sugan
waa tahay laanta af soomaaliga idaacadda v o a aad weli naga dhegaysanaysaan subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay hay-adda i o m ayaa sheegtay in lixdan qof oo muhaajiriin ah la baadigoobayo oo weli la-yahay kadib markii dooni yar oo caag ah oo ay saarnaayeen in ka badan boqol qof ay ku qallibantay xeebaha dalka libiya isniintii hay-adda ayaa sheegtay in laga cabsi qabo in dadkan ay baddu liqday doonidan muhaajiriinta degto isniintii saacado yar kadib markii ay ka soo baxday libiya sideed qof ayaa waxaa badbaadiyey markab ag marayey doonidaasi oo u soo gudbiyey markab dagaal oo britishku leeyahay oo qeybka howlgalka midooda yurub ee lagu ba- lagu joojinayo dadka laga soo tallaabinayo badda mediterranean-ka kumanaan kun oo qof oo kasoo jeeda wadamada saxaraha ka hooseeya ayaa isku dayay inay soo ka soo cararaan abaaro gaajo iyo xaalado dagaal waxayna doonayaan inay yurub soo gaaraan ku dhowaad boqol kun oo qof ayaa ilaa sanadkan safarkaasi soo galay waxaana hay-adda i o m ay sheegtay in toban kun ay toddobaadkan yimaadeen yurub hay-adda i o m waxay sheegaysaa in laba kun ay- oo qof ay dhinteen iyagoo isku dayaya in ay yurub soo gaaraan dhinaca kalena wasiirada arrimaha gudaha ee faransiiska jarmalka iyo talyaaniga ayaa kulmaya maalinta xadda ah si ay uga wada hadlaan mush- mushkiladda dhinaca muhaajiriinta ee taagan kulankan oo baariis ka dhacaya ayaa daba socda kadib markii talyaanigu uu ku hanjabay inuu xirayo dekadihiisa oo uu ka xirayo muhaajiriinta iyo qaxootiga la keenayo haatanna new york golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa shalay u codeeyey in lix boqol oo milyuun oo dollar laga jaro miisaaniyadda la siiyo ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobey ee dunida oo sanadkii gaaraysa sideed sideed bilyan oo dollar wariyaha v o e da ee new york margaret barshiir ayaa warbixinta new york ka soo dirtay saare cabdi ayaa soo jeedinaysa tallaabadan ayaa timid kadib markii uu cadaadis uga yimid maamulka trump oo bixiya in ka badan afar meelood meel ka mida bajetka sannadlaha ay qaybtaan laakiinse xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres oo la wareega xafiiska kowdii janaayo ayaa sidoo kale ku baaqaya in la sameeyo duba habeen weyn oo lagu sameynayo hay-adaha qaramada midoobay kuwaasoo ay ku jiraan mashaariicda nabad ilaalinta howlgalka qaramada midoobay ee nabad ilaalinta oo in ka badan boqol iyo toban kun oo ciidamo booliis ah iyo sidoo kale lix iyo toban kun oo howlgallo rayid ah taageero ayaa waxaa haatan haysta cambaareen adag taasoo ku salaysan sannadihii ugu dambeeyey oo lagu eedeynayay in ciidamo aan dhaqan wanaagsaneen ay noqdeen oo xilliyada qaarkoodna ku guuldarraysta inay difaacaan dadka shacabka ah laguna eedeeyay meelaha qaarkood faraxumeen inay geystaan dalka heyti nabad ilaaliyaasha qaramada midoobay ayaa lagu eedeeyey inay mas-uul ka ahaayeen in uu ka dilaaco dalkaasi cudurka daacuunka ayna u dhintaan kumanaan dad ah oo jasiiradaasi ku dhaqnaa laakiinse ka sokow mushkiladda ah in aysan dhammaystiran waxyaabihii looga baahnaa ciidamadan koofiyadda buluugga leh ayaa waxaa haddana kaalin mug weyn ay ka ciyaaraan wadamada aanan degaleen xasilintooda halkaasoo dadka shacabka ah ay u baahan yihiin inay difaaca helaan biniaadmo iyo sidoo kale hayadaha ka shaqeeya halkaasi waa qiime aad u weyn waxaa sidaasi yiri Jordi Hanam isagoo ah sarkaal sare u ololeeya adduun wanaagsan oo howlgala inuu sare u qaado xiriirka u dhexeeya Maraykanka iyo qaramada midoobay waxaa in ka badan toban sano oo cilmi baaris ah taasoo muujinaysa nabad ilaalinta markii si wanaagsan loo qalabeeyo loona dhammaystiro waxay u baahan yihiin waxay taasi keenaysaa in isbedel muhiima ay ka keenaan dhinacyada kahortegista qalalaasaha iyo arrimaha difaaca dadka rayidka ah sidaasi waxaa yiri master hanaam
sahra cabdi axmed aad ayay u mahadsantahay warbixintaasi waxaa new york ka soo dirtay wariyaha v o eda margaret bashiir laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatana minneabolis gobolka minnesota magaalada minneabolis waxaa ka furmay toddobaadka ciyaaraha soomaalida oo sannad walba wakhtigan oo kale la qabto wariyaha v o eda maxamuud mascade ayaa ciyaarahan furmay ka waraystay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada waa axmed ismaaciil
waxay soconayaan ilaa iyo julaay eedkeeda wuxuuna bilowda maanta sagaal beri ayuu soconayaa ilaa iyo afartan tiim twenty four teams oo ka yimaadeen konton tiim oo dib oo sideed ka ah iyo toban iyo afar tiim oo minneapolis ah marka aad samaysaan sanadka markii horeysay oo afar iyo labaatan kooxood ay kulanka soo qaybgalayso xulashada kasoo qaybgalka qaabkee ay samaysay Een, horta hore tiimamka hore u qaybgali jireen last year sanadkii hadda lasoo dhaafay afar iyo toban ay ahaayeen sanadkan tiimamkii minnesota aad ayay u bateen ilaa iyo hadda weli tiimam badan oo aanan maaragta meesha ku jirnaa jiro marka qof walba opportunity maaragtay iyo siduu uga soo qaybgali karaan u infaad gareen waxaa zuumnay Eh, maxaa looga baahnaa kooxaha kasoo qaybgalaya oo shuruuda inay soo buuxiyaan si ay koobkan uga soo qaybgalaan Ee, waxaa jiro lacag fee oo la dhiibo oo ah toddoba boqol iyo konton iyo waxaa kale oo oo shuruud ah in ay dhallinyaro yihiin aysan ku soo qasin maaragta niman bakaas sababtoo ah waxaa infosponsorayaan minnesota united oo raadinayso dhallinyaro yaryar oo professional ah marka sababahaas ayaa kalifay inaan maaragta xulashada iyo maaragtay aan ugu sameynay Eh, minnesota united dabcan waa kooxda kubadda cagta ee gobolka minnesota iyadu ka mid ah kooxaha eh, major league soccerka loo yaqaana dalkan maraykanka kuwooda ugu sarreeya dabcanna waana markii ugu horreysay gobolkan koox noocaasi uu yeelanayo xiriirka idinkala dhexeeya kooxdaasi oo aan arkay madaxweynahooda oo dabcan halkan ka qudbaynaya ciyaarihii furitaanka Eh, xiriirkiinnu intuu leegyahay xiriirka minnesota united iyo xiriirka westbank aad ayuu u weyn yahay madaxweynaha minnesota united waa isagana qayb nin ka mid ah boorka oo westbank athletic club Een, maxa- ma ahan taas oo keliya waxaa koosgareeya ciyaal yarar oo tiro badan oo hayno ma ahan koobabka aan dhigno oo keliya hol year sanadkao dhan waxaan maaragtay talingareynaa ciyaal yarar inta u dhexayso shan jir ilaa iyo san- siddeed iyo toban jir Eh, waa gartay marka eh, xiriirkiinnu albaabada muu jeexayaa baad is leedihiin oo waddada muu furayaa in ciyaaryahaano soomaali ah oo gobolkan ka jira ay fursad u yeeshaan inay ka mid noqdaan ciyaaraha heerka koowaad ee gobolka ee dalka maraykanka dabcan sidaa hadda arkaayo waxaan arkaya madaxweynaha minnesota united oo la hadlaya dhallinyarada ohio united qaar ka mid ah iyo dhallinyarada minnesota in ay opportunity siiyaan si ay uga helaan dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyaro professional ah oo college level ama university level ama professional mls level ah Eh, meeqa gurub ayaad u qaybiseen eh, kooxaha ku baratamaya koobkan sideed group ayaa u qaybinay a ilaa iyo h waye marka een, la- saddex saddex saddex ayay u dheelayaan labaa soo baxayso hal wuu harayaa kadibna haddana waxay u dheelayaan lix iyo toban oo group stageka ah sideedaa harayso kadibna afaraa harayso kadibna labaa soo harayso kaasi waxau ahaa tababare axmed ismaaciil oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ciyaaraha soomaalida oo minneabolis ka furmay waxa uu warramayay wariyaha v o eda ee minneabolis maxamuud mascade waa tahay cabdicasiisow bal markana ha codka baxsan ee xasan aadan samatar iyo mid ka mid a heesihiisa uu ku bogaadiyo amaba uu ku bariidinayo soomaaliya maadaama subax saaka lagu guda jiro konton iyo toddoba guradii kasoo wareegata wakhtigii waddanka uu xornimada helay ayaan usoo qabanaya dhegeystayaasha
sidii barayarow bidhowaaga subaxdi badda kaaga soo kay sidii barayarow bidhowaaga subaxdi badda kaaga soo kay burxaliyo bannaan haw boosaaso iyo bari cidhabiyo hargeysiyo derihii wajahliyo burxaliyo bannaan haw boosaaso iyo bari dhabiyo hargeysiyo dherihii wajaariyo xamar baa la yeeli meel baad lee kubankoday baryaan kala maqlayno wanidin basaase bulsha yahay manabadba bulsha yahay manabadba baryan kala maqrayno wanidin basaase bulsha yahay manabadba bulsha yahay manabadba dadku seexday baadankii markasuu baraarugay habeenkuu barkii tegay dadku seexday baadankii markasuu baraarugay habeenkuu barkii tegay ciidayda bilaaniyo beeshaan xusuustaa wakhtigay u badaano bilkolkaad maqnaadaba ciidayda bilaaniyo beeshaan xusuustaa wakhtigay u badaano bilkolkaad maqnaadaba sanad buu xamuuda dadkiyaan ka birmu baryan kala maqlayo codkaasi macaane xasanadan samatar ayaan idaacaddii kusoo gabagabaynay intaan galabta dulmid dib u kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
manabadba sanad buu xamuuda dadkiyaan ka birmu baryan kala maqlayno waan idiin basaasi bulsha yahay manabadba
From Washington, this is VOA News.